إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون عباد الله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ايها المسلمون ان موضوع خطبتنا اليوم عن تحذير العباد من احتفال اعياد الكفار ايها المسلمون عباد الله فالله اعزنا بالاسلام وامرنا بالثبات والاستقامه عليه حتى ياتينا الموت ونحن مسلمون موحدون لله تعالى مجتنبون من جميع شعائر الكفر متبرئون منهم ايها المسلمون عباد الله waxaa khudbadeena ay ku saabsan tahay digitaanka laga digaayo in sanadka cusub ee gaalada iyo ciidahooda kaleba qofka muslimkiia uu kala qayb qaato oo waxa weeye u dabaaldego waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga dhigay dad muslimiina diinta islaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu inagu ciseeyey oo inagu sharfay waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ina amray inaanu ku toosnaanno oo diinta islaamka aanu waxa weeye ku sugnaanno ilaa geeridu ay nooga imanayso dadka muslimiintaa waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay ummad soocan oo mutamayisa ku ah islaamnimadeeda iyo caqiidadeeda iyo cibaadaadkeeda mid la gaara ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay dariiqa ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli uga noqday ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku gaadhayaan ina addiina cinda allahi alislaam waman yabtaqi gayra alislaami diinan falan yuqbala min wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay ummad jiritaankeeduu gaar yahay oo ummadaha kale ka sharfan oo waxa weeye markaas ka soocan maalmaha acyaadda ah ee maalmaha farxadda ay farxayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala gaar ayuu uga dhigay wuuna u jideeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadoo loo diiday inay ummadaha kale markaas waxa weeye maalmahaas iyo arrimaha kale diintooda ka mida ay la wadaagaan waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja ummad kasta ilaahay subxaanahu wa tacaala shariico iyo dariiqo markaas waxa weeye ka u gaara in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey ayaa markaas waxa weeye uu sheegaya taana markaas inay maraan ay wakhtigaa waajib ku ahayd oo markaas ay raacaan haddownu dadka muslimiinta nahayna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu sharfay diinteena markaas waxa weeye islaamka iyadaana layna faray inaanu raacno oo dariiqaa toosan aanu marnaanu ku sugnaanno wa anna haadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuh ayuu ilaahay subxaana wa tacala yidhi waxyaabaha aan ummadaha kale kaga soocan anu kaga duwanahayna sidaynu caqiid ahaan iyo cibaad ahaan uga duwannahay maalmaha markaas waxa weye farxadda ayaa ka mid waxaa taa markaa ina tusaya xadiis anas ibnu maalik uu soo warinaya alimaam abu daawuud wa axmed iyo khayruhum ay soo saareen rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yimi madiina iyaday leeyihin laba maalmood oo ciyaaraha oo ay ciid ka dhigtaan markaasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu weydiiyey maxay ahayn labadan maalmood say idhaaheen waa laba maalmood oo wakhtigii jaahiliyada aanu ciyaadi ciyaari jirnay oon ciid markaas wax weeye noo ahayd markaasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi qad abdalakum allahu bihima biyowmayni khayr minhuma yowmi alfitri wa yowmi aladxa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idinku bedelay labadaa wakhtigii jaahiliyada markaas waxa weeye ciiddaydin ahayd laba maalmood oo ka khayr badan ayuu ilaahay subxaana wa tacaala idiin bedelay waa ciid ulfidri iyo ciid uladxa waxa xadiiskaa markaas waxa weeye ay tilmaameen culummadu in laga qaadanayo in dadka muslimiinta ciido gaara ay leeyihiin oo ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey ciidihii hore markaas waxa weeye gaalada ay lahaan jireenna ummadihii markaas hore inaan loo ogolaan inay saxaabadu markaas waxa weye ay sii wataan oo waxa weeye dabaaldeg iyo farxad ay usii sameeyaan laakiin labadii ilaahay subxaana wa tacaala uu sharci gareeyey ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu sheegay kuwaa horena inay ka wanaagsan yihiin oo ay markaas ka fiican yihin baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam sheegay waa laba ciidoodoo markaas waxa weeye sanawi ah oo ciidulfidri ah oo rukniga markaas soomu ramadaan marka la gutaa iyo ciidul adxa iyana gudashada xajka markaas waxa weye ka dambaysa wiiggiina waxa ilaahay subxaana wa tacaala inoo sharci gareeyey maalinta sayidul ayaama inay ciid inoo noqotoa maalinta markaas waxa weeye jumcada ah waxyaabaha ina tusaya markaas indii inaku aanu ciiddeenna la gaarnay waxaa ka mid ah abubakar baa maalin sida saxeexanka kusoo aroortay waxa uu soo galay markaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo laba jaariyadood hadallo markaas waxa weye geeraara ay agtiisa ka qaadayaan markaasu wuxuu hi amazaamiira shaydaan cinda rasuulillahi sal slam ma waxa weeye codkii shaydaankaad rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaa qaadaysaa markaasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi dachuma fa ina likulli qowmin ciidan wa haadaa ciidun iska daa buhi abubakaru qolo kastaa markaas ciid iyo maalmo ay farxaan oo kusoo noqnoqda ayay leeyihin tanna markaas waxa weye waa ciiddeeni marka ciiddeen inay tahay markaas wakti farxadeed oo ummadda muslimiinta markaas ay leeyihiin oo u gaara ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay markaas xadiiskaana uu ku tilmaamay waxaa halkaa markaasi noo caddaynaysa in ciido dad kale oo gaalo ah inaan qofka muslimkaa loo ogola inay u dabaaldegaan inuu markaas waxa weeye ka qayb qaato ayna soo gudagelayso wixii rasuulka calayhi salaatu wasalaam inooga digo waddooyinku madii hore raacitaan markaas waxa weeye la raacayo sa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ila tattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibr wa diraacan bidiraac xataa low dakhaluu juxra dabbin ladakhaltumuuh qaaluu alyahuud waalnasaara qaala faman waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uhi waddooyinkii dadkii idinka horreeyaad dabageli doontaan ood raacraaci doontaan taaka tala taako ayaad u raacraaci doontaan iyo dhundhudhundhu xataa hadday god markaas waxa weye masxagali gala waad ka dabageli doontaan saa laguri ma yahuud iyo nasaara markaasuu yihi haa daawaayo dadkaan u jeeda waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo ka digaya oo inoo sheegaya inay markaa dhici doonto ummadda qayb ka midi inay dabagalka ummadihii hore yahuud iyo nasaaro ay dabagelayaan ay wax walba markaas waxa weye ay ku raacayaan inay markaas yacni ku xeeldheeraanayaan arrinka ay ku fogaanayaan digitaan uu ka digayo ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay waxaa kaloo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yihi xadiiska ibnu cumar uu soo warinay man tashabbaha biqowmin fa huwa minhu cidda cid isku eekaysiiya ee waxa markaas waxyaabahay la gaarkayiin kaga qayb qaata waxa uu doono markaas ha noqda iyakuu ka mid yihi waxay dhaheen culimmadu marka ugu yaray xadiiskaas wuxuu tilmaamayaa inuu khasaayista gaalada in laga qofka muslimka uga ekaado inay xaaraanta uu iyakuu ka mid yahayna daahirkiisu wuxuu sheegaya inay gaalnimo noqon karta oo waxa uu kaga dayanaya hadduu shay gaalnimo yahay dee gaalnimay noqonaysa hadday macsiyo tahayna macsiyadaa qof markaas waxa way iskaga shabahay oo kaga ekaaday ayuu noqonaya ilaahay subxaana wa tacala wuxu uhi waladiina laa yashhaduuna azuur dadka wanaagsan markuu ka warramayo waa dadkan xumaanta iyo baatilka aan ka qaybgelahayn waxaa ibnu cabbaas iyo kayr waaxid min asalafay ku fasireen inay tahay acyaad ulmushrikiin gaalada markaas ciidahooda iyo maalmaha waxa weeye ay farxayaan inay tahay zuurka ilaahay subxaana wa tacaala dadka wanaagsan uu diiday ee weli tilmaantooda kama mid ahaa inay markaas waxa weye ka qayb qaadanaya waxaa cumar bnukhadaab radia allahu canhu laga soo wariyey in odhan jiray ijtanibaa cadaa allahi fii acyaadihi cadowga ilaahay waxaad kaga dheeraataa ciidahooda markaas waxa weeye kaga dheeraada oo ha ka qayb qaadina qaadininayo ohan jira waxaad ahludimahana markaas waxa weye shuruuddii uu la gelaayey cumar ibnukhadaab uu ka dhigay inayna ciidahooda muujin oo dadka muslimiinta dhexdooda ayna ka muujin oo sidaa muslimiinta ay kula deganaadaan laakiin meelaha iyaka u gaarka ah ay ku qabsadaan haddii markaas iyakii loo diiday oo waxay markaas sidaa heshiiska ahludimaha shuruudda lala geliyo culimmadu muslimiintu inay isku waafaqsan yihin inay iyaku muujiyaan maxay noqonaysa markaas qof muslim inuu sameeyo soo noqon mayso markaas dee inuu isagu qudhiisu muujinaayo wixii gaaladiiba loo dilay qof muslimo iska dhaaf markaas muslimiinta dhexdooda inuu waxa weeye ku muujiyo acyaadda gaaladu sanadka cusub ha noqdo waxyaabaha ciidaha kale leeyihin ha noqdo waa shaciiratu min shacaa'ir alkufr waa astaan ka mid a astaanta waxa weeye gaalnimada waxay rumaysan yihiin ayay markaas waxa weeye astaan u tahy hadduu qofku markaas waxa weeye kala dabaaldego macnaheedu waxay tasugitaan uu ku sugayuu raalli uga noqonayo gaalnimada ay ku sugayihin waxay ugu dabaaldegayaan oo waxay markaas ay leeyihiin waa yani markii ciisa bin maryamu waxa weeye dhalashadiisii bay tahay waxay ka aaminsan yihiin markaas inuu ilaaha yahay caqiidatu tasliis bay ka aaminsan yihin inuu ilaaha markaas waxa weeye saddexaad inuu yahay bay ka aaminsan yihin ilaahnimay markaas waxa weye ka aaminsan yihin ay baryayaan gaalnimadaa markaas waxa weeye weyn waxay ka aaminsan yihiin markaas waxyaabo kufriyaad iyo gaalnimo ah oo ilaahay subxaana watacaala cadhogelinaya tii bay markaas farxaddeeda iyo dabaaldegeeda ay muujinayaan marka qof muslim oo ilaahay subxaana watacaala keligii rumaysan oo ilaahay subxaana watacaala keli yeelaya oo nebiyullahi ciisa ka aaminsan rasuul ilaahay subxaana watacaala uu soo diray inuu yahay wax gaalnimadoodii astaan a inuu kala qayb qaataa waa shay markaas waxa weye xaaraana oon bannaanayn oo qofka muslimka la doonayo inuu ka dheeraado oo waxay markaas uu ka fogaado waxyaabaha kale xumaanta ee macaasida ay koobsanayso ee ilaahay subxaana watacaala ka cadhogelinaya ee dadka markaas waxa weeye kala dabaaldegaya iyakuna ay ka qayb hadday ka qayb qaataan ay samaynayaan ee munkaraadka iyo macaasida ragga iyo dumarka markaas waxa weeye meelaha yacni lagu kulansiinayo ee kamanada markaas waxa weye loo qaraacayo ee xumaanta kale markaas waxa weeye iyo khamriyada ay cabayaan waxyaabahaasoo dhan ayaa daba socda oo iyaku markaas ay samaynayaan waxaana markaas qof muslimi inuu ka qayb qaato uu ka agdhowaado waxa markaas waxa weye loo ogeliya maaha waa majaalis munkar iyo xumaan ay ka socoto qofka muslimkaana inuu ka fogaado markaas waxa weye u ka dheeraado ayaa waajib ku ah waxaa ku jira markaa dabaaldegooda oo la sameeyo nooc min muwaalaat alkufaar wamaddatihim gaaladii markaas waxa weye la xidhiirinayo la jeclaanaya ayaa ka dhalanaya waayo qofka gaalka markaas wuxuu watay kala qayb qaadato taas markaas waxa weye dee jacayl baa keenaya isaguna waa uu ku farxaya ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy laa tajidu qowman yu'minuuna billahi walyowmi alaakhir yuwaadduuna man xaadda allaha warasuula wuxuu ilaahay subxaana wa tacala qof ilaahay si dhaba u rumaynaya oo haddana markaas waxa weeye jecel kuwii ilaahay subxaana watacaala garab maray oo colaadiyey lama helayo markaasuu ilahay sheegay walow dadka ugu dhow markaas xataa dadkaa gaaladii oo aabbayaashood iyo waxay markaas caruurtooda iyo dadka markaas waxa weye xigtadooda ay yihiin qof muslim oo iimaan leh oo ilaahay subxaana watacaala si dhaba u rumaysan suurtogeli maayo markaa kuwa inuu jeclaado oo markaas waxa weye u xidhiidhiyo ilaahay subxaana watacala wuxuu waman yatawalahu minkum fa inahu minhum qofka gaalada jeclaada waxa weye markaas iyaga ayuu ka mid yahay ilahay subxaana watacaala haddii waxa uu ku jecelaya gaalnimada ay tahay dee iyaku ka mid yahay oo waxay markaas isaguna dee gaal buu noqonaya oo gaalnimadii qofkaas markaas qof qalbiga ka jeclaada wey markaas inaad waxyaabihi ay samaynayeen astaanta gaalnimadooda aad ka qayb qaadato waxay noqonaysa markaas muuqaalkood ka muujisay xidhiidhin waxay markaas gaaladii aad xidhiidhinayso taasna waa mid markaas waxa weeye diinteena islaamka xaaraan ku ah qofka muslimka gaalada inuu naco uu colaadiyo oo uu ka bari noqda ayaa waajib ku ah rumaynta ilaahay subxaana watacaala uu rumeeyey waxay markaas ka dhalanaya ay waajibinaysa ilaahay subxaana watacaala wuxuu necabiyey gaalnimada ah iyo dadka gaalnimada ku suhaysan inuu naco oo qalbiga markaas waxa weye u ka naco dadka muuminiinta ee ilaahay subxaana watacaala rumeeyena uu jeclaado oo iimaanka markaas waxa weye laga hela uu ku jeclaado maaha lafahaantiisa iyo daatadiisa in kana loo nacayo kana loo jeclaanayo laakiin midna waxaa lagu jeclaanaya iimaanka iyo islaamnimada lagu jeclaanayo kalna gaalnimadii cadhadii ilaahay subxaana watacala wixii ugu weyna uu ka cadhogeliyey ayaa markaas waxa weye lagu nacayo haddaad markaas waxyaabaha kaga qayb qaadato dabaaldegoodii waxay noqonaysa markaa jacaylba aada u muujisa bay noqonaysa taana qof muslim oo qalbigiisa iimaan saxiu ku jiro mid waxa weye ka suurtogelaya ma aha saasaa markaas waxa weye loo baahan yahay in markaas waxa weye aanu u ogsoonaano aanu iska ilaalino dhaqamada markaas waxa weye gaalada iyo wadooyinkeenna inaan wadooyinkooda inaanu raacno ilaahay subxaana watacaala haynaga badbaadiyo islaamnimadana haynoo xifdiyo hada ma aquluhu wastaqfir llah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ayuha almuslimuuna cibaad allah haddii aanu markaas garanay in gaalada ixtifaalka sanadka markaas waxa weye miilaadiga dhammaaday ciidahooda kaleba ay xaaraantay in lagagala qayb qaato qofka diintiisa iyo caqiidadii ay waxyeelayso waxyaabaha taa markaas waxa weye ka dhalanay waxaa ka mid a laa yajuusu hidaau lkufaar watahni'atu lahum bimunaasabati hada alciid ma banaano markaas inuu qofku tahniyad iyo bogaadin u diro munaasabadda markaa waxa weye sanadkaa cusub ma banaano markaas waxa weye inuu uu ihdaa hadiyad iyo waxyaaba markaas waxa weye uu siiyo walow wax yarna hano waayo taas haddaad aad bogaadin ku aada ugu dirtood habinayu yeer tidhaaho amba sanad cusub markaas waxa weye aad tidhaaho amba aad markaas waxa weye wax aad siisood hadiyada aad u dirto amba isaga markaas aad ka qaadato dee nooc waxa weye markaas ka qaybgal bay noqonaysa shayguna asalkiisa ayuu raacsan uu ku dulisan hadduu shaygu shay gaalimo baatilo xaaraana ku dulisan yahay waxa ka farcamaana ee ka yimaadaana isna shay markaas waxa weye xaaraan buu noqonay laakiin lama kala qaadi karo asalkii oo xaaraana oon diintii waxyeelayo banaanayn waxyaabaha markaas ka farcamayana in uu banaanaada mid markaas waxa weye suurtogelaysa maaha ilaa culimmada qaarkood ay idhaaheen hadduu qofka hal beeda uu hadiyeeyo mushrik isagoo maalintaa markaas waxa weye ku weyneynaya wuu gaaloobaya culimmada qaar baa madhabka xanaafta ka mid gaalnimadii markaas ayuu ku dhacay uu gaaloobay hadduu hadiyad siiyo beed wax yarba ha noqday isagoo markaas maalintaa ku weyneynaya yidhaah markaas waa in laga digtoonaada ayaa loo baahanya waxaana markaas maqsadka shareecada ee arinkaasu taxqiijinaya ka mid a haddii waxa weye markaas qofka gaalka inuu ka beri noqdo wadada dadka ilahay u carooday almaqduub calayhi wadaaliin oo yuhuud iyo nasaara inuu ka fogaada la doonay oo waxa markaas xataa la diiday qofkii gaalkaa inuu qofka muslimku la dego oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam yihi almuslim walmushrik laa tatara'a naaruhuma qofka muslimkaiyo qofka gaalkaa dabkoodu isma arko dad deegaana markaas waxa weye iskuma noqdaan oo waxay magaranaysaa meel ku wada jaaray waa inuu ka fogaado oo u ka dheeraado isagoo diintiisa markaa la badbaadayo waxaa la sharciya qofka muslimka ee waxa weye markaas gaalada isagoo dhex jooga islaama een diintiisuu suurtagelin inuu muujistay inuu soo hijrooda hijradii baa waajiba lagaga dhig oo waxay markaas la sharci gelin oo qofkii isagoo hijroon kale diintiisii la soo baxsan waaya qof dembi markaas waxa weye kabiiraha ku dhacay ayaa markaas waxa weye u noqonaya taasoo maxay ilaalinaysaa qofkaa diintiisa loo ilaalinaya waayo almuwaafaqatu fi lqaliil tadcu ila almuwaafaqati fi lkaiir haddii wax yar markaas waxa weye layska waafaqo waxay keenaysa waxa badan in layska waafaqo waddada yar qofka waddada weyn bay gaadhsiinaysa qofku cidda hadduu cid muuqaal uga eegto dhaqankoodiina markaas waxa weye uu yeelanaya sidaa ogeed baa markaas dadka yani magaalada ku nool muuqaal ahaan waxay garanaysaa iyo dhaqan ahaan waa waa isku mid way iswaafaqsanyi dadka miyiga joogana muuqaalkoodu markaas waxa weye dhaqankoodu waxa weye magaranaysa waa isku jaar kuwa geela raaca waxa weye magaranaysa waa isku dhaqan iyo waa isku qaar kuwa ai adhileyda kuwa looleyda kuwa beeraleyda qoloba markaas qolada muuqaalkooda iyo shaqadooda leeyihin ayay markaas waxa weye dhaqankoodana leeyihin sidaa ogeed baa shareecada islaamku waxay jartay waddo kastoo markaas qofka gaalka ah qofka muslimkaa gaadhsiin karta inuu gaaladii markaas waxa weeye uu waafaqo uu gaadho oo layidhi man tashabaha biqowmi fa huwa minhum in qofka muslimkaa dariiqii jannada ayuu markaas waxa weeye haya qofka muslimka qofka gaalkiina dariiqii naartu haya waa in adduunyadana markaas sidaa ugu kala socnaada oo markaas waxa weeye inay isku qasmin taasay masaladana markaas iyo kuwa kaleba ee gaalada markaas waxa weeye laga dheeraad leeyahay ay ku salaysanta waxaa waajiba markaas wacyigelinta inakuna inaynu fahanno inaynaan fududaysan diinteena markaas inaynu ilaashanno oo noqono markaas waxa weye dad diintu dhab ay ka tahay waxaa laga yaaba hadday gaaladu wax yar ka sheegaan diinteena islaamka amba rasuulka calayhi salaatu wasalaam muslimiintao dhan way kacayaan xaq bayna u leeyihin haddana dhaqamadoodii iyo waxyaabihii markaas astaanta gaalnimadoodii ahaa ayay kuway lahay waanu nacabnahay ayay ku waafaqayaan qaar badanoo ka mid ay ku farxayaan oo laga yaaba qaar xataa markaas inay takhriijiyaan ay weji u sameeyaan wax dhibi kuma jiro ma garanaysaa yidhaaha waa waxaan isqabanahay ha la iska wacyigeliyo waxay magaranaysaa guryaha iyo xaafadaha halagula noqdo ha laga dheeraado diinteena islaamka cizada iyo sharafta aanu ka raadino ilaahay subxaana wa tacaala diinta haynoo ilaaliyo oo haynoo xifdiyo khayrkii wanaagga ilaahay subxaana wa tacaala hayna waafajiyo allahuma aciza alislaama walmuslimiina ya rab alcaalamiin allahuma aciza alislaama walmuslimiina ya rab alcaalamiin allahuma akifna ya rab alcaalamiin allahuma akifna ya rab alcaalamiin allahuma asqina ya rab alcaalamiin وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين